bismi illaahi raxmaan raxiim wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeyntu wasaarad ballaaran weeye mas-uuliyad aada u ballaaran oo aada u baaxad weynna ummadda waa u haysaa walowba hadda sida ay tahay ay ka ballaaraan jirtay oo hay-ado badan oo iyada ka tirsanaan jirtay hadda ay gaar isu taageen qaar wasaarada noqdeen sida wasaaradda duulista iyo garoommada oo ka qeyb ahaa oo hadda ku soo haray keli ah garoommada wixii laga qaqabanayo ama farsama ha ahaato ama gaadiid ha ahaato caawin laakiin wasaarad wasaaradda la siman laga dhigay waxaa kaloo ka mid ahaan jiray oo ka go-ay hay-adda biyaha iyo tamarta iyaduna wasaaradda qeyb ka mid ay ahaan jirtay hadda howlihii guud iyo gaadiidkii iyo guriyeyntii oo weliba qaarkood sidii la rabay weli nidaamkooda isugu dubadhicin bay qabataa waad la socotaan wasaaraddu howlaha guud marka la yiraahdo wadooyinkii iyo wixii waxaasoo dhan waa mas-uuliyaddeeda shaqo aada u ballaaran baa qeybtaa howlaha guud laga qabtay wadooyin aada u tiro badan baa la sameeyey jidad aada u tiro badan baa la sameeyey qaar badanoo laamiyaa la sameeyey jidcadayaal aan weli laami la saarin baa la diyaariyey wadooyin dhaadheer sida kuwa wadaagsin baa la sameeyey wadada hadda socota oo ceel daahir waa ogtay laba boqol iyo labaatan weeye dayactirka iyo kabkabidda iyo farsamada iyo buundooyinka duma iyo kulli mas-uuliyaddeeda weeye arrimahaasi arrimaha ay ku howlan tahay wasaaraddu oo ay qabato ay u qaabilsan tahay hay-adda b h a si gaara ay u wado shaqo aada u ballaaran oo baaxadlana saddexdii sano oo nidaamkani jiray cabdiweli maamulkan shaqo la taaban karo baa laga qabtay wax badan oo badan oo badan oo badan oo shacabku ogyahay baa wadooyinka laga qabtay waxaa soo haray gaadiidka gaadiidka waad la socotaan waxaan samaynay geerash dowladdu leedahay waxaan u qoray shaqaalo kala duwan makaanigiin kala duwan dabyaqaano baatalaamiyeris waxaasoo dhan baan samaynay waxaanan amar ku bixinay dhammaan gaadiidka dowladda in lagu dayactiro matooradii baan keennay in halkaa lagu dayactiro gaadiid aada u fara badan ama ciidamadu ha lahaadeen ama baabuurta ga-da-do dowladdu ha lahaatee ama shacabkaoo marmar aanu kaalmayno ha noqotee gaadiid aan caadi ahayn baa lagu dayactiray shaqo ballaaran baa hawshaa laga qabtay walowba sidii wasaaraddu rabtay xiriirka iyo isku xiraanta ee dayactirka gaadiidkaasi weli sidaanu rabnay inayn isugu dubadhicin waxaan kaloo samaynay oo wasaaraddu gaadiidka arrimaheeda waxaanu soo rognay awaamiir ah in uusan gaari wadi karin mawaadin laysin la-aani waa mamnuucnay arrintaa faafis baan ka samaynay si dhaba oo dhaba oo dhaba oo dhab ah baana laysimadii loo gurtay ciddii lagu hela laysin la-aanna waa la qabtaa iyadoo eedaysan baa gaariga laga dejiyaa inta badanna ganaax bay mutaysataa arrintaasoo aan isleenahay shilalka tirada badan daaway u tahay waa ka howlgallay waayo gaarigu qofku muwaadinku isagoo aan leysin lahay inuu kaxeeyo dembi weeye mana la ogola waxaan kaloo ka qabannay sida aada la socotaan waxaanu shaqada nala wadaaga qeybtan taraafikada oo gaadiidka shaqo badan aan ka wada qabanno dhab iyo dhab baan ugu dacwoonnay in la tayeeyo tiradoodana la badiyo waxaa dowladdu amartoo madaxweynuhu amray in puntland oo dhan siddeetan qof baa joogtay oo taraafig ah ilaa boqol iyo labaatan in lagu dara madaxweynuhu amar ku baxshay golaha wasiirada laga ansixiyey inkastoo shaqadaasi anaga shaqadaa naga dhaxayse hadda waa hay-adda biliiska qeyb ka mid ah mas-uuliyiin sarsaray leeyihiin arrintaa wadnay oo wadnay oo wadnay annagoo rabna rag dhallinyaraa oo aqoon leh in aan hawshaa gacanta u gelinno waxaa suuroobay lixdan nin baa la xereeyey lixdan nin tababarkii bay ka baxeen waxaa la rabay lixdanka markay ka baxda lixdan kale in la xereeyo adigu lixdankii soo baxay oo tababarka dhammaystay nasiib wanaag soddonkii dhallinyarada ahaa qoladan liya birmadka ayaa qaadatay waxaan kaloo samaynay oo aan gaadiidka ka qabanay waxaa jira dhibaha jira xafiiska markii aan imi taagnaa wuxuu ahaa taargadii hore oo gaadiidka ku xirayd oo serial number socda ah oo gaari walba maalinta uu soo dega ay caddayanayso oo aan qarsoodi lahayn oo gaarigu markuu laba bilood isagoo cusub yaal taargadii aad ay uga fogaanaysay halkaas oo qiimo dhac fara badan gaadiidka muwaadiniintu la timaado ugu jirtay xafiiska maalintan maalintii ku xigtay ilaa soddon iyo lix gaari baa codsigood ii yimid in taargadu meesha ay marayso la siiyo arrin dhib badan dalka ku ahaata baawurka qofku hadduu u baahdo inuu dib u iibsado taargadiisaa laga eegayay waxaa kaloo jira qolooyin kale oo gaadiidka soo dejiya oo muwaadiniin ah oo ka kumarshotaareeya baawurta soo dejiya oo leh meelo la yidhaahdo carwooyin nimankaasi dekedda markay imaadaan sharciyaddu waxaa weeye inay taargada ku xiraan oo gaari aan taargada wadan dekada kama baxo haddii taargada lagu xirana macradkii marka la geeyo saddex bilood afar bilood markuu joogo taargadii waxaa laga yaabaa ilaa boqol ilaa laba boqol inay socotay gaariga marka gaari duuga ayuu noqonayaa halkaasna dhib badan baa uga timid kambaniyaashii gaadiidka soo dejin jiray walowba aanu warqada u goynay oo dekada aanu isku xiray oo warqad ah inuu la soo baxo macradka geysto markii la gatana taargada lagu xidho arrin dhib ah oo aan soo maray ahayd arrintaasi waxay sababtay inaan ka guuro taargadii siriyaalka ahayd oo aan u guuro taarga casri ah oo qofka u diiwaan gashan oo aan la garanayn baabuurku masharuu yimid madoraad buu yimid laakiin qofka iibsanaya qualitigiis iyo controolkiis buu eegayaa hadduu macluumaad ee dheeriya uga baahdana daataduu imaanaya hadduu xog dheeriya u baahdo arrintaasina arrin aan shaqo badan ka qabanay oo xagga gaadiidka ah ayay ahayd dhibaha ugu badan oo hadda wadidda xaggeeda ka jirtaa waxay ahayd ilaa afar iyo labaatan candhamaydle gaadiid ah oo afar iyo labaatan sano shan iyo toban sano toban sano baa ninku candhamaydlaha jiidayey dhab iyo dhab buu u yaqaan afar iyo labaatan baan imtixaan keennay waa laga qaaday laba nin baa ka baastay nimanka intaa gaadiid ka watay ma ahayn wadidda mushkiladda ugu badan oo haysatay ma ahayn laakiin haba yaraatee calaamadihii bayan wax aqoono u lahay soddon sano nin candhamaydla watay haddana aan calaamaddii gooladii iyo aan waxba kala garanayn oo calaamad kastoo loo sheega aan aqoon u lahayn waxyaalaha dadejiyo sababa shilalkay ahayd arrintaas waa ka howlgallay dadka baabuurta waaweyn wado darawalnimadoodu ay fadhido laakiin aqoonta calaamadaha aan lahayn waxaan u qaybinnay buugta calaamadaha waa la siiyey way la tageen nin waliba markuu soo barto buu buuggii iyo imtixaan u yimaadaa dib baanu imtixaan uga qaadnay in badan oo hadda darawaliinteenna ah waxay xafideen waxa la yidhaahda calaamadda wadada waduhu hadduusan calaamadda u aqoon darawal looma aqoonsan karo waayo meel kasta uu marayo hadday dalcad tahay iyo hadday goolo tahay iyo hadday wax kala tahay marka calaamaddaa ku soo baxdo jidka waxaa ka horeeya ninku waa inuu yaqaan sbiidka ku maraya waa inuu yaqaan baabuurta meeshayn isku dhaafi karin waa inuu yaqaan meesha jiirada sbiidka iyo qaabka looga jiiraynaya waa inuu yaqaan yacni macluumaadku in baabuur isteerika lagu dhego lala farabaxsada ma ahane waa in wadadaani ayadaa macalina oo darawalka hagte eh aqoon darada ugu badan oo aan darawaliinta kala kulannay waxay ahayd wax aqoonah oo aan jidka loo lahayn arrintaasna aad iyo aad baan ugu guulaysanay taasna waa taataabanayaa howlo badan oo aan ka soo maray way jiraan laakiin waxaan u gudbayaa guryaha guryaha sida qaynuunku yahay guryuhu asad adag weeye wayna kala duwan yihiinoo guryanaha waa guryo iska noormalo guryo faamilo xaasaska iyo waxaas guryana waa guryaha waaweyn oo meheradaha loogu talagalay oo hoteelada loogu talagalay oo makhluuqa badan loogu talagalay waxaa la rabaa in la kontaroolo oo dhismihiisa lala socdo oo ciidda iyo dhoobada lagu dhisay lala socdo oo qualitiga derbigaas iyo toosnaantiisa min bilow ilaa dhammaad follow up in lagu sameeyo natiijana laga soo saaro oo la sheego gurigaasi markuu u yaraado toban sanuu dhisnaanaya labaatan sanuu dhismaanaya konton sano isbedelimayo waxay ku xiran tahay guriga qaabka loo dhisay iyo qualitiga asadka galaya birta gelaysa cabirkeeda dhoobada gelaysa ee ciidda cusbada inay leedahay in kale arintaasna dhib jirtay ahayd waa laga howlgalay wasaaradda mandatekooda waxaa weeye dhismo kasta specially kuwa waaweyn ama dowlada hala ahaato ama shacabku hala ahaado in la kontaroolo oo lala socdo oo cabirka lala socdo oo gurigaasi marka uu dhammaado certificate la siiyo oo injineeradii hawshaa qabtay magacyadoodu ku saxiixan yihiin arintaasna arrin socota oo hadda aan wadno waaye ma dareemayo dad shacaba oo ilaa hadda si gaargaar ah xodxodo iyo saaxiibtinimo ma garanayo laakiin si official ah wasaaradda inta muwaadiniin ugu timatay le guriga intaa la eg baan dhisanaya waxaan rabaa injineeradii dhisma oo hawshaa igala shaqeeya oo guriga gacanta ku qabta way imaan doontaa insha allah laakiin hadda arrin jirta maaha laakiin dhammaan guryaha dowladda ah wasaaradaha loo dhisay sida hadda wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda maaliyadda midka hadda socda wasaaradda haweenka dhammaan guryahaasoo dhan gacanta lagu hayaa injineero gaar ah oo follow up ku sameeya oo dhismahooda kor taagan oo birtooda iyo ciidooda iyo dhagaxa iyo bulkeetiga gelaya kor taagan baa loo sameeyey insha allah howshaasina howl kaloo aada muhiim u ah oo wasaaraddu ay haysan waayo marka hadday dhismihii iyo guryihii tahay hadday tahay wadooyinkii iyo qaabkii iyo hadday tahay gaadiidka iyo axwaasha ku saabsan dhammaan meel adag oo fiican bay hadda maraysaa insha allah waxaan rajaynaynaa waxyaalaha dhiman waxaa ka mid ah oo aan bilownay laakiin weli aanaan ku guulaysan dhammaan gaadiidka dowladda darawaliinta wadda ama wasaarad ha u wadaan ama hay-ad ha u wadaan in la diiwaangeliyo oo wasaaradda darawalkeedu wasaaradda howlaha guud in magaciisu yaal wasaaraddana uu ku qoran yahay maalan wasaarad baa wasiir geynayaa wasiirkii darawaluu la imaanaa hadhow markuu xafiiskii ka tago darawalkiisi waa la tegayaa kan imaada asna mid keensanaay waxyaalaha bays xumada ah oo dhaawaca dowladnimada ku ah bay ka mid tahay waxaa la rabaa wasaaradda howlaha guud darawaliinteedu in ay mar kasta wasiir kastoo yimaaduu darawal u yahay wasiir kasta waa la bedelayaa kii yimaaduu darawal u yahay wasaaradda qorsheyntu kii yimaada darawalkii waa jooga wasiir dhabarka iska soo saaranaya wiil caailada ah oo iyaan intay meesha wada joogaan hadhow isla tagaan wax qurux badan maaha dowladnimaday dhaawac ku ahayd waa ku howlanahay waana bilowna meel fiican bayna noo maraysaa dhammaan darawaliinta inaanu registarid ka dhigno dowladda kulligood ama madaxtooye ha u wado ama wasaarad ha u wado in faylkiisu halkaa yaal hadhowna xilwareejinta ou galo intaasoo darawal baa jooga wasaaradda liiskoodii waka magacyadoodii waa kuwa kusoo dhowow ninka shaqada sii wadayo maalinka qofkii laftiisa moral bay u tahay oo qof barmananti oo iska shaqaalo ah wasaaraddana driver oo ah hadduu laba yahay hadduu saddex yahay baa la rabaa laakiin sidii sakiintii one time uska ahayd darawal saddex sano afar sano inta wasiir la shaqeeya markuu tago iska taga mid cusuba wuxuu yahay aan la aqoon ninkaas dambe la imaado waxaa laga yaabaa wasaaraddiiba inay dhowr boqol oo darawal soo martay waxyaalaha dowladnimada dhaawaca ku ah oo aan rabno inaan saxno oo aan gacanta ku hayno ayay ka mid tahay